Magaalada Burco ee gobolka Togdheer ayaa laga bilaabay olole dhir beeris ah oo loogu talagalay inuu yaraado kuleylka ka jira magaalada Burco waxaana iska kaashanaya ololahan hay'adda WWH iyo wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ee magaalada Burco. Dhirta ayaa lagu beeray iskuulada ku yaala magaalada Burco iyo jidadka magaalada. Maxamed Ibraahin oo ka socda hay'adda WWH ayaa ka waramay ujeedka ololaha dhir beerista ah.
instituushanada kala duwan ee gobolka togdheer ay u qaybinaysaa dhir kala duwan oo loogu talagalay maalinta dhirqaybista jamhuuriyadda somalilan Eh, waxaan aad ugu faraxsannahay in eh, bulshada gobolka togdheer ay aad ugu baraarugtay isbeddelka cimilada iyo xaaladaha kala duwan ee deegaanka ka jira waxaa mashruuca qayb weyn ka ah oo barnaamijkan qayb weyn ka ah mashruuca eh, la yidhaahdo bridge bridge project oo ka socda gobolka togdheer ka socda oo deegaanka khuseeya oo deegaanka ka qabanaya shaqooyin fara badan oo ay ka mid tahay eh, conservationka ay ka mid tahay interregional research ay ka mid tahay oo laga fulinayo gobolka togdheer waxa uu mashruucaasi taageero weyn u muujinayaa isbeddelka cimilada iyo xaaladaha deegaanka ee ka jira gobolka togdheer ka jira mashruucaas oo ku saabsan deegaanka waxa uu qayb weyn ka yahay in wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada uu ka taageero Qaar ka mid ah maamulada iskuulada magaalada Burco ayaa soo dhaweeyay ololaha dhir beerista ah ee laga sameeyay iskuuladooda.
oo runtii iskuullo badan maanta ay qayb ka yihiin in dhir lagu beero wasaaradda waxbarashada doorkan si weyn uga qayb qaadanaysay dhiraynta dugsiyada waxaad moodaa inay sanadkan ku soo beegantay markii ay baahida dareemayeen dadku ahayd cimilada iyo habkii isku beddeshay bulco ahaan jirtay meelaha ugu cimilada wanaagsan leh een, somalilan ama soomaalidaba oo ah cimilo dhexdhexaad ahaan jirtay inay isbeddeshay oo aad moodo in heerkulkeedu marba mar ka dambeeya uu kor usii kacayo Een, waxaanu leenahay bulshada gobolka togdheer maanta qof kasta oo halkan joogaa ama qof kasta oo reer burca ah waxaa looga baahan yahay inuu ogsajiintiisa beerto inuu isagu samaysto maadaama ay dhirtu tahay waxa ugu muhiimsan ee koowaad ee cimilo ahaan wax lagaga bedeli karayo cimiladaas beddelaysa maanta runtii waa maalin aad u weyn oo runtii aan qabo inay tahay maalin farxad leh innagoo cimilada aynu arkayno oo daruurtiina dul taagan tahay aynu gugii insha allah ilaahay ka rajaynayno inaynu joogno wasaaraddii deegaanka oo waxaasoo dhir oo qurux badan inoo beertay oo insha allah iminka haddaynu ku ridno guryaheenna horteena ay noqon doonto insha allah gugoo keliya bay wada baxayaan aynu ka faa'iidaysanno ogsajiintaas dhirtana samaysa faa'iido kalena dhirtu way leedahayoo waxay soo jiitaa sida magnetka waxay soo jiidataa daruuraha Dhirta beerista laga sameeyay magaalada Burco ayaa kaalin ka qaadan doonta quruxda iyo bilicda magaaladaasi.